muddo kordhintaa la sameeyey anigu run ahaantii ma soo dhowaynayo qarankana danu ma aha waxaa jira dad badan oo han leh isla markaana doonaaya inay ka mid noqdaan ama ay xaq bay u leeyihiin inay fadhiistaan muddo shan iyo toban sanaa bay ku dhowdahay dee xaanuu xaq baanu leeyahay inaan ee, doorasho helo oo nimankan iska fadhiya aan booskooda fadhiisto markaa in la iska kordhiyo waa la kordhiyo la yidhaahdo inagoo eegayna danta dadka markay doorashadu soo dhawaato baa la yidhahdaa muddo kordhin baa la sameeyey inta ka horraysa in laga hadlaabaa fiican oo la yidhaahdo maxay waa maxaa inoo xalaysa inuu doorasho qabsanno markii soo dhawaatana waxaa la odhanayaan maxay suurtagal ma aha inaynu ku qabanno doorasho dee suurtagal maaha inta hore waa in la arkaa oo dadku ka hadlaan waxaan waa wax masiirke- masiirkeenni waxaynu wada leenahay markaa waxaan leeyahay dan uma arko in la kordhiyo hal bilan allaha ka dhiga in lagu daro waxaa la nimankan institutionkii qaanuunka sharciga ku tumanaya ee sanad kasta loo kordhinaya ilaa iminkan hortaagan waa carqalad hortaagan dhallinyarada somalilan iyo dadweynaha somalilanba han siyaasa dadku way leeyihiin qof kastaba oo siyaasi administration buu doonaya in boolsiga galuu doonaya waxaa leenahay war qarankani san kusii socon maayo waxaa leenahay saddex xusbi qarar waxaan soo jeedna waa in xal la gaadho dalka waa loo dhintay adeer waa loo soo baabaay rag baan maalkoogi hantidooda naftooda baa adeer u horay adeer waxaan qarankan ayer dhinaafur kuna doorasho ka qaadan maayo nada suuqa xayraan ahaan maayo halkaas ka fadhi iska meeraysan maayo waa in la helaa xal waarta cabdiraxmaan waxaan leenahay haddaan nahay dee anu xusbi ma gelaya xusbina siyaasad kama jireen war qarankan ha loo helo xal xal oo aqoonyaanku ha shaqeeyo aqoonta ha shaqayso dadkan jaahilnimada ku taagan meesha ha laga qabto guurta waqtigeeda u dhammaaday waa fadhiid ha laga qabto guurtida waa in la helaa institutionku aadan xajaa la shaqeeya arrintaa waxaan ka leeyahay anigu kolley wakhtiga iyo markaan eegno xaaladda waddan ku jiro run ahaantii anigu kolley muddo kordhinta ayaan taageersanaya taas oo sabab u ah doorashooyin fara badan bayna soo maro dadku aad ayay imika uga soo horjeedaan run ahaantii doorashada wakhtigan imika ayn kadiskaa inaanay suuro geli karin oo muddo kordhin aynu samayno waa wax macquula oo meesha ku jira markaynu danta dalka iyo eegayno xaaladda aynu ku jiro sida ay tahay iyadoo qofku meel kale hadduu tiisoo kale eego way xuntay arrintu laakiin waa inuu waddanka iyo aayaha waddanka eego inay doorashada in dib loo dhiga muhiim weyn wallaahi waa arrin wanaagsan baanuu qabaa kowdhe waayo maslaxaddii dalka eegeen ma garat dee wax lagu bil sagaal bilood maaha waa biri dhammaanaysaa ma garat marka arrinkan waan soo dhaweynaya loo loo kordhiyo magaras aad baan soo dhaweynayaa dee waxaan soo jeednay in amarka ay ay ku go-aanka ay ku gaareen inay shacabku qaataan baan ku talinayaa waxaan ka soo hor jeedaa in muddo kordhin la sameeyo markii saddexaad ama afraad shan iyo toban sanno ay fadhiyaan golahan baarlamaanka ama golaha wakiiladu Een, taas horta waa iyadu waa halkeeda ta labaad waxay tahay muddo kordhinta la sameeyey waxaa la isku beegay xilligii ay dhacayeen golahan qabanaya ee, komishanka doorashooyinka oo iyagu ku beegnaa ee, dish- bisha koobiyo tobnaad ku beegan doorashada waxaa la qabanayaa bisha labiyo tobnaad ee disembar marka marka iyadoo marka horeba ay muddo dhaaf ee, ay ahayd haddana in carqalad kale oo muddada lagu sii kordhiyo meesha la dhigo unbay ha- unba weeye marka dhow la gaadho waayo xisbiga ka maqan xisbiga ee, aqlabiyadda d- dalka ee wa- ee, wadani waa uu ka maqan yahay d- doorashada oo waxay ihi golahan komishanka nooma qaban kara annaga doorasho iyadoo taas taagantay haddana in doorashadii oo wakhtigeedii dhammaaday haddana loo kordhiyo muddada loo kordhiyeyna la doonaya in mar la- mar kale lasii kordhiyo unbaan u arka anugu ma arko wax ma garanaysaa meesha lagu soo kordhiyo muddo kordhina xal ma jiro ee waa madaxun baa laisu sii geliyey dalkana waxaa qasaya nimankaa dee a- ee guurtida lagu sheegaya ee guurtii halkan ka sheegaynay ee dalka aynu islahayn iyagu dee guurtii iyo dad waaweyn oo ma garanaysaa odayaashii dalka u turayay ha noqdaan iyagunbaa madaxa isu sii gelinaya dadka golahan waxaaban anigu u arkaab inuu yahay oo ama uu noqdayba golaha een, muddo kordhintaba oo aan golo gurtiba aanu ahayn ayaan u arkaa arrintaasna een, waxaan eedda saarayaa dalka xusbiga haya kulmiye oo mar kasta doorashadii awood u waayay inuu qabsamo ama uu qab- uu qabto sidii dowladihii horeba ay u qaban jireen ee udub iyo aanay dib u dhici jirin taasina waa ayaan daradaynahay sida xusbiga kulmiye intuu dalka hayay uu nagu soo kordhiyey eenu aragnay eenu ka faa'iidnay ayay ka mid tahay anu saasaan qabaa aragtaasaan aaminsanay arrinkana aad baa uga soo horjeedaa golahaasna waxaan iminkan u aaminsanaya inay yihiin golaha muddo kordhintaba gebigoodaba golaha guurtida runtii marka laga hadlayo dibdhaca doorashooyinka somalilan ku yimi khaasatan golaha baarlamaanka ama wakiiladu waxaa weeye shan iyo toban sano ka hor oo qofkii markaa dhashay markii la doortay la dhashay iminka wuu codan karayaa ee, waana waa dhibaatooyinka ugu waaweyn ee qarankan haystaa ilaa iyo hadda ee, ee, ku sameynaya dibdhaca ku sameynaya somalilan waxay ka mid tahay wadamada ku faana dimuqraadiyadda ee dadku shacabku inay doortaan madaxdooda ku faana ee ee, sharafta keliya aan leenahay weeye ummadda aan ku dhex- aan- aan ku dhex tagno iminka in la doorto shan iyo toban sano ka bacdi waa wax aad u foolxun oo waxaan leenahay aanu ka digayno waa wax ummadda iska horkeeni karaa oo samayn kara wax loo yaqaano oo dadku inay kacaan oo dowladnimada ku kacaan marka kale aan sheegaya waxa weeye baarlamaanku wuu ka duwan yahay madax- madaxweynaha waxa weeye waxa u dhexeeya waa buriga u dhexeeya dowladda iyo dadka oo haddii ay khilaaf yimaado oo dowladdu ay ku tacadudo shacabka cidda een, dhexdhexaadinaysa ee magaranaysaayee dee ka qabanaysa dowladda ka qabanaysa waa baarlamaanka baarlamaanka haddii la waayo oo nin shan iyo toban sano ka hor la doortay oo gebigiisa wax alla wuxuu ka shaqeeyaan la garanayn uu haddana ilaa labada kun iyo labaatan ku fadhiyayo wax la aqbali kara ma aha Een, waxyadoona waxyadoona la yaab leh golaha ba- wakiilada waxaa u kordhiyey golaha guurtida oo isaguna imika sharci aan ku fadhiyin haddaad eegto golaha guurtida wax sharci ku fadhiya ma leh waa niman ku yimi waxa loo yaqaano eh, siyaasadda loo yaqaano eh, dhaxal ku yimi oo ni- qaar baa awowgood ka dhaxlay iska daa aabahoode marka waa wax aad laga xumaado hadday sidan ku socotana waxaa ku xigi doona waxa loo yaqaano kacdoonka dadweynaha oo shacabka ka kici doona maanta golaha guurtida wuxuu noqday golihii muddo kordhinta oo halkii laga filayay inuu eh, xeerar cusub oo uu, eh, dabada ka riixo golihii wakiilada oo waddankii xeerar cusub oo dadkan iyo dalkaba afcaan loo sameeyo keliya wuxuu ku mashquulay inuu xukuumadda iyo golba golaha wakiilada ugu kordhiyo intuu doonaba ahaatee taana waxaa maanta looga fadhiyaa madaxweynaha dalka madaxweyne biixi waa inuu maanta arrinkaa aad iyo aad wuxuga qabtaa ta ugu horraysa uu ololihiisii doorasho ku galay waxaa inuu doorashooyin xor iyo xalaala dalka ka sameeyo tiina ilaa maanta lagama hayo muddadaa uu joogay marka anigu madaxweyne biixi waan kula dardaaramayaa maadaama uu yahay hogaankii dalka maanta waxaa laga filayaa inuu waddankan u kaco oo uu, eh, nidaamka iyo sharciga ha la ilaaliyo talabaad waa inuu golaha guurtay dabada ka riixa aad iyo aad baan anigu uga xumay muddo kordhinta la sameeyey Eh, talabaad waxaan maanta doonaya inay aqoontu shaqayso oo dadkan maanta ard eh, qofkii maalintaa dhashay eh, shan- m- eh, labada kun shantii dhashay maanta uu codayn karaya waa nidaam aad iyo aad u qalafsan wejigabax kuwa siyaasadii ama aynu eh, beeshii caalamka waxaanu ka ibi jirnay amni amni iyo dimuqra- amni iyo dimuqraadiyadan beeshii caalamka ka ibi jirnay maanta labadiiba meesha way ka sii baxayaan marka eh, waxaan maanta beesha caalamka loo hortegi jirnay dimuqraadiyadba somalilan haysataa tii maanta meeshu way ka baxday taasna waxay wejigabax ku tahay madaxweyne biixi oo maanta hog hogaanka iyo talada qaranku ay ka soo godo maxaa marka waxaan kula tali lahaa haddaan nahay dhalinyarta iyo aqoonyahanka waxbartay ee dalka inuu arrinkaa wax ka bedelo oo si dhaqsaa wax loogu qabto imika waxaa leeyahay disembar bay la qabanaya bar taasna yaan dib looga dhic intii horena beesha caalamka aad iyo aad bay nooga soo horjeedaa wejigabax baana inagu tahay horta anuu baarlamanka gaar baan u eedaynaya sideedaba waayo baarlamanku shan iyo toban sano ay halkaa fadhiyaan khasaare mooyaan faa'iidoba ma sameeyaan waaba kuwa somalilanba lugta wiiqay wax walba way iska saxeexaan uun sax iyo khalad midna ma eegaan wax kasta way iska saxeexaan kuwaasi waa khaldan yihiin iyagu waa qaar meesha khasaare ku fadhiya saddex nin lacagtooduna way cuneen ilaa saddex imika saddex gurga laba gooro kale ayaynu imika dooranayn tii saddexaad baa imika la geli lah intaana kuraasahooda way cuneen waa ku xaaraan dulmi bay carruurtooda siinayaanoo wallaahi ah run ahaantii markaan ka hadlo muddo kordhintan loo sameeyey golaha wakiilada ee jamhuuriyadda somalilan een, run ahaantii horta aad baan uga soo horjeeda arrinta ayada een, s- mana aaminsani anigu shakhsiyan hay-adda baarlamanka ee, aqalka sharci dejinta baarlamanku inuu yahay hay-ad dastuuriya wakhtigan hadda la joogo because waa saddex jeer bay expire yihiin wakhtigii la doortay waxay labadii kun iyo shantii hay-addanna inta badan waa hay-adda baarlamanka ee sharci dejinta waxay inta badan een, ay ay lagu hayaa musuq maasuq musuq maasuqaasoo ah in keliya aanay u joogin meesha inay yihiin hay-ad shar- sharci dejin laakiin ay u joogaan inay yihiin shaqatagayaal anugu ma aqaano hay-ad sharci dejin inay yihiin laakiin waxay yihiin shaqatagayaal shaqatagayaashaasi waxay ku salaysan yihiin musuq maasuq